بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة الناس مدنية وآياتها ست آيات سورة الناس ومدنية آيات كيدنا واللح سورة تي هري لمتهو ووجوب الاستعاذة بالله من شر شياطين الجن والإنس waajibnimada ilaahay in laga magan galo sharka shayaadiinta kuwa insiga ah iyo kuwa jinkaaba oo shayaadiinta jinka la garayo waa kuwan aynaan arkaynin laynaga qariyey shayaadiinta insigu waa maxay waa kan insigee adiga kula midka ah laakiin shaqadii shaydaanka haya wax alla wixii shaydaanku uu qabanayey ayuu qabanayaa bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaa tidhaha nebi allow acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaasi dadka rabbigooda ayaan magangelayaa barbaariyaha dadka ilaaha addoommadiisa nicmooyinkiisa kusoo barbaariyey diin iyo dunyaba yaa ku soo koriyey yaa caafimaadka ku siiyey yaa cuudka ku siiyey rabbi subxaanahu wa tacaala waa barbaariye maliki nnaasi dadka meligooda ahaa kii dadka iska lahaa maaligooda ahaa iyo sayidkooda ahaa ayaan magangelayaa ilaahi nnaasi rabbigii dadka macbuudkooda ahaa ee ahaa ka keliya ee dadku inay caabudaan xaqa u leh allahaasaan magangelayaa min shari اlwaswaasi ka wax waswaasiya ee dadka tashuushiya sharkiisa ayaan ka magangelayaa waswaaskaasoo alkhannaasi gabbasho badan ama dib u gurasho badan khannaas khansigu waa qofku marka uu sheed ka arka inuu kaa gabbado markaa shaydaanka khannaas waxaa loo yidhi ilaahay markaad xusto wuu cararayaa mar alle markaad mooganaatee dikriga ilaahay aad aad ilowdo wuu kugu soo noqonayaa marka la adimo waa ta laynoo sheegay inuu daba jeedinayo walahu duraad isagoo dhuuso isku sii daynaya si uu isku ilowsiiyo waxa weeyaan aadaanka iyo adkaarta allahu akbarta ayuu orodisa sii daynaya haddana marka alla markaa aadaan ku dhammaada ayuu soo noqonaya haddana iqaamadda ayuu ka cararaya haddana markay dhammaatee salaadii la galo ayuu soo noqonayaa si uu qofka iyo adkaartiisa iyo carabkiisa u kala dhex galo oo waa kaa ina waswaasinaya marka khanaas waxaa loo yidhi waa kaa baasee gabashada badan ee noqnoqodka badan ee dubugurashada badan ee ilaahay marka la xusana cararaya marka la mooganaadana soo soo noqonaya min shari lwaswaasi ka wax waswaasiye sharkiisa ayaan ka magan gelayaa alkhannaasi ee dibugurashada badan ama soo noqnoqodka badan ama gabashada badan alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinaya fii suduuri اnnaasi dadka laabahooda waswaasinaya oo tashuush ku furaya waxaa kolba tashuush kugu furmaya dee waa min ashayطaan alwaswaas اlkhannaas kaa wax waswaasinaya oo min aljinnati jinkii ah iyo wاnnaasi dadka shaydaankii jinkii aynaga qarsoonaa iyo kii insigaynu arkaynay intuba waxay ka shaqaynayaan waswaaskaaga iyo tashuushkaaga والله سبحaaنه وتaعaaلى أعلم إلaahay سubحaaنaه وaتaعaaلى ayaa mahad iyo ammaan oo dhan iska leh inoo suurto geliyey jiskii cama ee aynu soo wadnay labadii wiig ee bisha رamaضaan ilahay inoo suurto geliyey inaynu dhammaystiro allahaasaynu u mahadnaqaynaa waxaanaynu leenahay الحamdu للahi الadي بنicmatihi تatim الصاaلحaaت waxaanaynu ugu tala galnay jiskaa came inaynu muddadaa ku dhammayno waayo in shaء الlahu taعaalى haddii rabi idmo jimcaha ayaan safarkii u bixi doonaa haddii rabbi yidhaahdo xagga alle ka noqoto marka waxaynu ku talagallay intaa ka horaysa in waxa weeyaan kutubtii dowladda ka socotay iyo jiskan camaba inaynu muddadaa ku khatinno kutubtiina maanta ayaan soo khatinnay jiskii camana wakaa maanta inoo dhammaaday ilaahay baana ku mahadsan oo ammaanta iyo mahadda iska leh ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ku weydiisanayaa munaasabadda aynu joogno ee aynu dhammaynay jus ka mida soddonkii jis ee kalaamka alle ahaa ee aynu ku dhammaynay guri guryihiisa ka mid ah ee aynu dhammaynay wakhti fadli badan oo ramadaan ah yacni waa fadaa'il tiro badan oo ku kulantay ilaahay waxaan ku weydiisanayaa magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare wakhtigaa aynu jiskaa qur-aanka ah khatinnay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoogu dembi dhaafo oo haynaga yeelo wakhtigaa aynu joogno kuwa cidhibtooda khayr iyo wanaag lagu khatimo oo bisha ramadaan khayr iyo wanaag ku dhammaysta allah haynaga yeelo habeenka qiimaha badan ee leylatulqadriga kuwii waafaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa wujuuhdaa sharafta badan ee beydkiisa ku kulantay ilaahay naarta ha ka xarimo oo ha ka badbaadiyo jannadana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ugu nicmeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa wujuuhdaa sharafta badan ee kitaabkiisa u jilba joogsatay u fadhiisatay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ugu nicmeeyo ladata annadari ilaa wajhihi lkariim aragtida macaan ee wejigiisa karaamada badan lagu raaxaysanayo maalinta aakhiro yowma alqiyaama kuwa wejigiisa ilaahay uu ku sharfo inay arkaan oy eegaan allah inaga yeelo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa kitaabka ilaahay qalbigooda u qooyey ku camal falay ilaahay kaga cabsaday ku caabuday allah inaga yeelo ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamka iyo ehelkiisa allah u gargaaro calanka iyo raayada islaamka iyo towxiidka ilaahay ha kor yeelo gaalada iyo mujrimiinta iyo dalamada ilaahay awooddiisa iyo gacantiisa ha ku qabto ilaahay bisha ramadaan ha inooga yeelo shahra alcizi watamkiin lilislaami wa ahlih bishii islaamka iyo ehelkiisu ciziga iyo tamkiinka ay helayeen allah inaga yeelo waayo bisha ramadaan waa bilihii yacni islaamka taariikhdiisa guulihii ugu waaweynaa ay gaadheen ee ghasawaadkii ugu qiimaha badnaa ee beder ay dhaceen waa bil nasri iyo gargaar badan hore loo soo helay iminkana allah ina siiyo ilaahay islaamka sharaftii iyo cizigii allah u soo celiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cizigii iyo sharafta islaamka allah u soo celiyo ilaahay ummadda islaamka bogooda burcad allah isku mariyo muwaafaqo iyo qalbigooda isku soo jeeda allaha waafajiyo khilaafka iyo khalkhalkana allaha ka dhex saaro ukhuwada iyo walaalnimada iimaanigaa dhexdooda allaha dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa sidaynu halkaa ugu kulannay jannatulfirdowsa allah inoogu jamciyo sidaynu halkaa ugu kulannay jannatulfirdowsa allah inoogu jamciyo ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatulfirdowsi alaclaa allah inagu kulmiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inakoo calaa sururin mutaqaabiliin sariira dushood isa soo qaabilsan oo faraxsan allaha iskeen tuso haddaynu taacadiisii iyo cibaadadiisii ku kulannay barwaaqadiisa iyo karaamadiisa aakhirana allah inagu kulmiyo fii maqcadi sidqin cinda maliiki muqtadir rabbanaa aatinaa fi اdunyaa xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى إلهي نبت قليان وهي سوسو كين عليو إنكو النبضة إيه إدنكو النبضة وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أولا وآخرا